horseed oo lagu tababari doono dhalinyaro dhan boqol iyo konton mashruucan waxaa maxaan ku yidhaahdaay maalgeliyey dowladda jaban waxaana ka soo qaadatay oo noogu deeqday hay-adda u n d p annagoo ah hay-ad serbana waan waan maxay tahay waan waxaan sameynaynaa implementationkeedaan sameynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaa la tababari doonaa boqol iyo konton dhalinyaro ah soddon waxaa loo tababari doonaa harqaamaha soddonna waxaa loo tababari doonaa kombyuterka soddonna waxaa loo tababari doonaa faryaamada sidii maarata kabentariga soddonna waxaa loo tababari doonaa saaluun ama birki waxaa la sameeyey brogramis kala duwan oo technical ah ama farsamada gacanta runtii maantana inta la sheegay ilaa shan qeybood ilaa lix qeybood ay ahaayeen oo farsamada ah adduunkana markii la fiiriyo xag waxbarashada qofka hadduusan theoretical ama maxaa ku dhaha buwaag ama wax uu qori karin waa in wax maxaa ku dhaha gacanta uu ka qaban karo marka taasna waa fursad maxay ahto ay helaan reer baydhabo gabdhaha jecel inay isqurxiyaan badan waa u mahad celinaya teeda kale barnaamijka wejiye fara badan ayuu leeyahay ha looga faa'iideeyo gabdhaha wiilasha dadka curyaaminta ah sida hadda hortayba loo sheegay
waxaa lagu helahayo horumarkaas iyo dowla iyo iyo waxqabadkaas waxaa weeye in dowladnimada loo hiiliyo lana garab istaago waxaan ognahay dhallinyaradu waa cududda ugu weyn ay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliyaba ay ku xisaabtamayso iyaguna ay noqdaan beritoole warahadii dhaxli lahayd marka kuwa maanta jooga ay wakhtigooda dhammaystaan xukunka iyo nidaamka iyo kala dambeynta kuwii la wareegi lahaa inay ayagu noqdaan boqol iyo kontonka dhalinyara ee fursadda u yeeshay ama ama nasiibka u yeeshay inay ka faa'iidaystaan fursaddani inay noqdaan kuwo leh himo ama rabitaan ay ay kaga midho dhaliyaan waxa ay bartaan annagu waxaan ballan qaadaynaa marka ay tababarka dhammaystaan inaan shahaadooyinna siin doonno una abaabuli doonno si ay u shaqaystaan